Xubnaha ururka haweenka magaalada Jowhar ayaa si kulul uga hadlay tacadiyada iyo dhibaatooyinka joogtada ah ee loo geysto haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada maamulka Hirshabelle. Waxay sidoo kale ku dhawaaqeen in ay bilaabeen wacyigelin ballaaran oo ay ku fuliyeen magaalooyinka iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada Jowhar. Ururka haweenka ayaa sheegay in ay wadaan olole wacyigelin ah oo ay ka sameeyeen deegaanada Hirshabelle si ay u yaraado tacadiyada loo geysto haweenka iyo gabdhaha.
oo lagu soo qaatay wacyigelin aada u fara maasha allah tabaarakallah gabdhihii dhan oo kasoo qayb galay gobol iyo degmo way ka qayb qaateen gabdhihii meesha isugu yimadna Ah, sidoo kale waxaan wacyigelin dheer aan ka sameynay haddaanahay haweenka gobolka shabeellaha dhexe ee degmada jowhar gabdhaha loo geysanayo tacdiyada oo mar walba dhibaatada ku dhaceyso dhibaato walba oo soo food saarta haweenka iyo haweenka dumarka iyo caruurta ay u daran tahay taasna wacyigelin buuxda ayaan ka sameynay in la kala fogaado in xaafadda markii lagu noqdo la sameeyo ilmaha farxal loo sameeyo haddii la haysto saabuun haddii saabuun la awoodin in caruurta intaysan wax cunin aysan wax abin ee ay dugsiyada ka yimaadaan in si fiican loogu farxalo xataa dambas allaha ka dhiga haddii qoftan ay awoodin inay saabuun ay gadan weysiyaa dhici karto qof kastoo isku dadka guryaha joogo isku wada mid maaha dadka way kala way kala way kala fog yihiin maasha allah tabaaraka allah ilmaha markay caruurta dugsiga ka yimaadaan in si fiican loogu farxalo in ilmaha dugsiga la wacyigeliyo in haweenkaas ayaga laftirkooda ay caruurtooda ula noqdaan wacyigelin buuxdo si inay kala fogaadaan in ay si fiican u faraxashtaan xaqa iyo xuquuqda ka maqan ay raadsadaan ee maxaan ku rahda danahooda ay ka hadlaan ee maxaan ku rahdaa ee issoo dhoweeyaan ee maxaan ku rahdaa wacyigelin badan ay meesha ay ka samaystaan sida caafimaadka gudniinka ee f g m ko kale ee nadaafadoo kale ee dhalmadoo kale in ay ka hadlaan imsiejyada ismiejyada xataa laftirkooda in ay ka hadlaan ay dhahaan imsiejyada aan la tago gabdhahaysan guriga ku dhalin midii maxaan ku irahdaa iska tabaryar midii xanuunsan waayo nis arkaan annaga haddii aan nahay gabdhaha gobolka shabeellada dhexe in maxaan ku irahdaa in laga wacyigeliyo haweenka ee meesha isugu imaanayo wixii wacyigelin markaas ay ka maqlaan meesha ku wacyigelino inay dib ula noqdaan reerihii maxaan ku irahdaa fariimihii la faray maxaan ku irahdaa ay isticmaalaan in maxaan ku rahdaa in nadaafadii badiyaan in haweenka tacadiyada loo geysayo iyadana maxaan ku irahdaa iyadana oo meesha ay ku ogaadaan ayagana oo haweenka tacdiye aana loo geynin sida f g m ka oo kale gudniinka gabdhaha oo la xukufsahayo waxaasoo dhan hadallada kasoo yeeray ururka haweenka magaalada jowhar ayaa muujinaya baahida degdega ah ee loo qabo in si dhab ah wax loogu qabto tacadiyada loo geysto haweenka soomaaliyeed dadaalada ay wadaan haweenka ayaa tusaale u ah sida ay haweenka soomaaliyeed uga go-an tahay daaficida xuquuqdooda iyagoo ay ka howlgalaan deegaanada ay caqabaduhu ku badan yihiin